Toddobaad olole nadaafadeed ah ayaa waxaa laga sameeyay deegaanka Caato ee hoostagta degmada Harab-Dhuure ee gobolka Bokool kaasi oo ay ka qayb qaateen bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka. Maamulka cusub oo kaashanaya bulshada deegaanka Caato ayaa bilaabay toddobaadkan olole nadaafadeed si kor loogu qaado nadaafadda deegaanka iyo in bulshada laga fogeeyo wax walba oo caafimaad darro u keeni kara dadka deegaanka. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee arrimaha bulshada deegaanka Caato, Axmed Maxamed ayaa sheegay in muhiimad gaar ah ay siin doonaan ka shaqaynta arrimaha fayadhowrka deegaanka.
raxmaaniraxiim magacayga waa axmed maxamed sheekhow waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee arrimaha bulshada toddobaadka waxaan qorshaysanay ololaha nadaafadda aan bilowno alxamdulilaah si fiican baan ololaha nadaafadana u nadiifinaynaa dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Caato ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed ee ay ka wadaan deegaanka.
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa munasir ismaaciil maxamed gudoomiyaha ururka dhallinyarada waxaan mataqaanaay iskugu imaanay inaan olola nadaafad sameyno waxaa la yidhi intuu qashin ku jiro cudurka ku jira marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan mar walba saan oo qayb qaadanno nadaafaddu waa imaanka barkiis marka insha allahu tacaala ha laga soo qayb qaataan leenahay maamulka cusub baa insha allah noo hogaaminayay marka aad iyo aad baa u mahadsantae dhammaantiin nadaafaddu waxaa la yidhi inta ku jira qashinku caafimaadku ku jira hadduu qashinku kaa fogay caafimaadku xanuunku waa kaa fogyahay hadduu qashinku ku dhowayn xanuunku waa ku dhowayahay marka aad baan usoo dhowaynaynaa maamulka cusub iyo shaqada bilaabatay iyo nadaafadda aad baan usoo dhowaynaynaa waxaa weeye subax aad u qurux badan maadaama dhalinyaradii ay isku imaatay magaalada nadiifsanayaan waa shay aad u qurux badan waan soo dhowaynayaa maasha allah waxaan leenahay guul alxamdulilah rabbilcaalamiin